إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakaya aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada muqdisho ku dilay shan nin oo hor leh kuwaasi oo ka ganacsan jiray daroogada iyaguna albaabada isugu laabay labiyo toban goobood oo daraagiska lagu iibin jiray goobo daroogada lagu iibin jiray oo ay lahaayeen milatariga dowladda federaalka iyo saakaya mujaahidiinta qarax ku burburiyeen kuwaasi uu ku yiilay magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho wiil afar iyo toban jir ayaa si arxandarro ah loogu dilay degmada hodan ee magaalada muqdisho weerar isugu jira duqayn iyo dhabagal ayaa saakay lagu qaaday askarta dowladda federaalka ah ee ku sugan deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose weerar duqayn ah ayaa lagu qaaday saldhig ciidamada maamulka galmudug ku leeyihiin magaalada xarardheere ee mudug mu-asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal laga duubay qaabkii ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab u xasmiyeen saldhiggii dowladda federaalka ku lahayd deegaanka sabiid ee shabeellaha hoose ciidamada xarkada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku qaaday saldhigyo kala duwan way askarta soomaalida ee la shaqeeya shisheeyaha ku leeyihiin gobollada banaadir jubbada hoose iyo baay beesha laysaan ayaa ballan qaaday inay mujaahidiinta ku wareejin doonto boqol nin iyo hubkooda iyaguna kulan dhowaan u soo gabagaboobay ku iclaamiyey inay garab buuxa u yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid a waxgaradka beesha gaaljecel ayaa sheegay in ciidamada bangaraaf ee uu ku adeegto maraykanka si gaar ah u beegsadaan tolka iyagoona horay dhibaato badan kala kulmay فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada muqdisho ku dilay shan nin oo hor leh kuwaasi oo ka ganacsan jiray daroogada iyagoona albaabada isugu laabay labiyo toban goobood oo daraagiska lagu iibin jiray warkaas iyo war kale oo ku saabsan goobo daroogada lagu iibin jiray oo ay lahaayeen milatariga dowladda federaalka oo saakay mujaahidiinta qarax ku burburiyeen kuwaasi oo ku yiilay magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho iyo askariya saraakiil lagu dhaawacay goobahaas wararkaas waxaa soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac howlgallada cusub ee xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka bilowday meelaha wilaayadka islaamiga ka baxsan ee lagu beegsanayo maandooriyaha iyo dadka ka ganacsadaba ayaa si dardar leh ku socda xalay magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay ka fuliyeen weerare dhegta dhiiga loogu daray qaar ka mid a dadka maandooriyaha ka ganacsada ilaa iyo saddex meelood oo ka mid a goobaha maandooriyaha lagu gado ayay rasaasto ka dhawaaqday howlgalka koowaad ayaa ka dhacay xarun maandooriyaha lagu gado oo ku taalla isgoyska fagax waxaana halkaa lagu dilay milkiilihii iyo laba shaqaalihiisa ahaa milkiilaha ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdifitaax waxaana lala dilay cabdimajiid carab iyo asad oo ka mid ahaa dadkii uu shaqaynayay islamarkaasina maandooriyaha geestooda ka iibgeynayey goobta labada isle iskoyska fagaxa ku taal waxaa lagu gadayay ayadana maandooriyaha noocyadiisa kala duwan waxaa la dilay milkiilihii iska lahaa oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi waxaana halkaa ku dhaawacmay nin la shaqaynayey howlgalka saddexaad ayaa ka dhacay xarun iyadana maandooriyaha lagu iibiyo oo ku taalla xaafadda sisi ee degmada yaaqshid halkaas oo qarax lala beegsaday xarumaha ku yiila iskoyska fagax ee raggii joogay badankood la dilay midna la dhaawacay waxaa si joogtaha maalin waliba looga qaadi jiray maandooriyaha ugu badan kaa oo lagey jiray hoteelada iyo goobaha lagu tuntay ee ku yaala magaalada muqdisho intii howlgalladu ay socdeen waxaa durba albaabada la isugu dhuftay laba iyo toban goobood oo maandooriyaha lagu iibiyo kuwa uu ku yaala isgoyska fagax waxaana taasi timid markii milkiilayaasha iyo shaqaaluhuba ay indhaha saareen rag ka mid ahaa kuwa hormuudka u ahaa iibinta maandooriyaha oo meydadkoodu isdul saaran yihiin cabsi aawadeed ayaa keentay in goobaha la xiro lagana cararo howlgallada magaalada muqdisho ee maandooriyaha ka dhanka ahi weli waa kuwa sii socda saakay waxaa qarax lagu burburiyey goob milatariga dowladda federaalka ay lahaayeen oo maandooriyaha lagu gado kuna taal excontrol afgooye ee gudaha magaalada muqdisho gebi ahaanba goobta daroogada lagu gedi jiray ayaa burburtay waxaana qarax ku dhaawacmay nin lagu magacaabi jiray xasan kaafi oo ka tirsanaa milatariga dowladda federaalka ah ninkaas ayaa halka ku gadayey maandooriyaha shalay gelinkii dambe duleedka magaalada muqdisho gaar ahaana deegaanka ceelasha biyaha ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin waxay ka fuliyeen howlgal maandooriyaha ka dhan ah howlgalka ayaa lagu dhaawacay in lagu magacaabo wayaamo ninkan wuxuu ahaa ragga maandooriyaha soo geliya magaalada muqdisho midkood wuxuu caasimada keeni jiray calaqa xashiishka iyo taabuugga dhanka magaalada baydhabo ayaa iyaduna kusoo biirtay liiska magaalooyinka maandooriyaha lagala dirirayo xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay qarax xoogan ku weerareen guri ku yaala xaafadda buula jameeco ee magaalada baydhabo halkaa oo lagu iibi jiray qamriga iyo daroogada kale waxaana gurigaasi iska lahaa sarkaal ka tirsan maamulka koonfur galbeed qaraxaasi waxaa lagu dhaawacay laba askari oo ka mid ahaa ciidamadii ilaalada ka hayay gurigan maandooriyaha lagu iibiyo burbur xoogan ayaa soo gaaray guriga qamriga lagu gadayey habeen hore ayay ahayd markii nin maandooriyaha ka ganacsada lagu dilay tabeelaha sheekh ibraahim ee magaalada muqdisho iyadoo shala subaxna deegaanka lafoole ee muqdisho afgoy udhexeeya goob ku taalla qarax lala beegsaday islamarkaana goobtaasu waxay ahayd meel maandooriyaha lagu iibiyo ninkii iska lahaa ayaana cagaha wax ka dayey kaas oo xarakada shabaab mujaahidiin ay sheegtay in ay kuraad joogto wiil afar iyo toban jir ayaa si arxandarro ah loogu dilay degmada hodan ee magaalada muqdisho maxamed ciise ayaa warkaas soo jeedinaya magaalada muqdisho waxay dhibano u tahay amni daro taas oo ay ku fashilantay inay xakamayso dowladda uu madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud waxaana kusoo badanayaa caasimada muqdisho dhacdooyinka dilalka iyo dhaca dhacdadii ugu dambeysay ayaa ka dhacday degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaa lagu dilay wiil afar iyo toban jir ah kaasoo loo dilay si naxariis daro ah wiilkan yar eheladiisa ayaa sheegay marka ugu dambeysay wiilkooda ay ahayd maalintii sabtida kadibna ay meydkiisa ka heleen geerish ku yiilay degmada hodan jirkiisa waxaa ka muuqday jirdil iyo xarig loogu xiray qoorta iyo gacmaha meydkiisa waxaan ka helnay gaari dhexdiisa sidaas waxaa tiri hooyada dhashay wiilka yar ee la dilay wiilkayga wuxuu ahaa cunug afaritoban jir ah oo maskiin ah oo arday ah oo kulaajo kasoo baxo fasax usoo baxay waxaa laga wacay garaash ma aqaan ani sifada looga wacay garaashoo tegay garaashkiyaa lagu dhex dilay habeenkii oo dhan aan raadinay maalintii o dhan aan raadinay tarafikiisu iska dhacay waxay iga qabtaan waayey koob iyo toban saac shalay galabtiiaa lay sheegay inuu gaari ku dhex jiro oo meyd yahay gaariga kursigiisaa lagu fadhiisay kabiisaa loo geliyey dhuunta wuu ka ceejisnay xiriga wuu siraqsanaay gacmaha wuu ka siraqsanaay caloosha wuu ka siraqsanaay naaska hoostiisa wuu ka duleelay hadda si bilaadanimo ka baxa ahaa loo dilay oo waxaa loogu dilay garaash nin leeyahay gaari nin leeyahay isleh aa lagu dhex dilay dhacdadan waxaa sidoo kale ka hadlay wiilka yar walaashiis oo kor istaagtay meydka walaalkeeda iyadoo ilmeynaysa ayaa waxay tiri waxaa la dilay habeenka soo galaysa sabdiga waxaana lagu dilay garaash dhexdiisa dil faalxuun badanna waa loo geystay waana afar iyo toban jir gaarishka dhexdiis gaariga ku dhex jira lagu dilay ilaa dartaa wax soo cadbala baaritaan la sameyn ilaa dartaa uma jeedno jirkiisa sida loo dilay xataa wax la sheegi kara maahan walaalkay waa laga gooy xerigaa lagu dilay qaataxumaa loo dilay wax xaqiiqi maayo laakiin wax la xiro waa la sheegaya wax ilaa hadeertaa nadartaa ku hayo oo la xiro ma lahan ilaa hadeertaana geerashki lagu dilay ganacsigii lagu dilay ilaa hadeertan gaaftu waa furun tahay haddii cadaalad jirto cadaalada u baahna walaalkay waa afar iyo toban jir ah qaangaar maahan qaladaa lagu dilay
dhacdooyin la mid ah kuwaan ayaa kusoo laablaabtay magaalada muqdisho iyadoo reer muqdisho ay qaate ka taagan yihiin dilalka ay geysanayaan burcadda iyo ciidamada dowladda federaalka dhowaan afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdicasiis abuumuscab ayaa ku dhawaaqay howlgallo ka dhan ah burcadda magaalada muqdisho ee dadka ku dhibaateeya iyadoo ay durbo bilaabatay howlgalladaasi bulshada reer muqdisho ayaa aada u soo dhoweeyey tallaabadan ay qaadeen mujaahidiinta weerar duqeynaha ayaa lagu qaaday saldhig ciidamada maamulka galmudug ku leeyihiin magaalada xaarardheere ee mudug iyadoona sidoo kale saaka ay mujaahidiintu duqeeyeen askarta dowladda federaalka ah ee ku sugan deegaanka sabiid sidoo kalena halkaas waxaa ka dhacay weerar dhabagal ah wararkaas iyo warar kale oo ku aadan weerar ka dhacay gobolada banaadir jubbada hoose iyo baay dhacdooyinkaas waxaa ka waramaya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii lasoo dhaafay fuliyey howlgallo isugu jira weerar toos ah duqayn iyo qaraxyo kuwaas oo lala beegsaday dowladda federaalka iyo shisheeyaha haddii aynan ku horeyno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ka howlgala magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa laba qarax la beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka fariisinkan qaraxyada lala beegsaday ayaa ku yaala degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha rasmiga ah ee gaaray ciidamadii halkaa lagu weeraray inta uu leegyahay dhanka gobolka mudug ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada madaafiicda ayaa xala madaafiic ku garaacday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamadan madaafiicda lagu garaacay xalay ayaa ku sugnaa degmada xaradheere ee gobolka mudug halkaas oo ciidamadan dhowaan lagu geeyey diyaaradaha maraykanka duqaynta ayaa wararku sheegayaan inay gudaha u galaan lixaradii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka waxaana ka dhashay khasaarooyin kala duwan walow aanaan helin tirada rasmiga ah ee ku dhimatay ama ku dhaawacantay dhanka jubbooyinkana ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe kabiin u dhigay kolonyo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland kuwaas oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada baarka iyo buundada daariq ee duleedka magaalada kismaayo sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen fariisin ciidamada maamulka jubbaland ay kaga sugnaayeen deegaanka baarka ee dhaca duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dhanka gobolka shabeellada hoosena rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka tira madaafiica ku garacday laba xero oo ciidamada dowladda federaalku ay kaga sugnaayeen deegaanka sabiid ee hoostaga degmada afgooye ciidamadan ayaa markii duqayntu ka joogsatay kadib waxay isku dayeen inay bannaanka xeryaha uga soo baxaan balse waxaa weerar kala hortagay rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab khasaare culus ayaana gaaray waxayna dib ugu laabteen halkii ay ka soo baxeen dhowaan ayay ahayd markii weerar ka dhacay labadaas xero lagu soo afjaray ciidamada dowladda federaalka balse intii ka badbaaday iyo ciidamo kale oo lagu kabay ayaa dib loogu soo celiyey kuwaas oo cabsi iyo welwel joogto ah la nool ugu dambayntiina dhanka gobolka baay ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe waxay weerar culus ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada diinsoor halkaas oo ay fariisin ku leeyihiin ciidamada xabashida ethoobiya iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed xilligii weerarku halkaa ka dhacayay waxaa garoonka ka soo degayay diyaarad waday wafdi ka socda dowladda federaalka qalqal iyo kala carar ayaa soo wajahay wafdigii diyaaradda la socday ciidamada xabashida ethoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed oo halkaa ku go'doonsan ayaa waxaa sahay loogu keena diyaaradda taas oo ayadana markay soo cagadhigato la kulanta weerar kaga yimaada dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab muwasadalka taayib ayaa baahisay muuqaal laga duubay qaabkii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab u xasmiyeen saldhiggii dowladda federaalku ku lahayd deegaanka sabiid ee shabeellaha hoose warbixinta filimka waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan
janaalka alkataib al akhbaariye ayaa habeenkii xalay baahiyey isdaar xiise badan kaasoo lagu soo bandhigayo weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xere ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose isdaarkan oo soconaya qadar ku dhowaad toban daqiiqo ah ayaa soo bandhigaya wixii ka dhacay saldhigga ciidanka dowladda federaalka ee deegaanka sabiid ee dhacduleedka degmada afgooye waxaana filimka lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo ka gudbaya xeendhaabka ay isku wareejiyeen askarta dowladda federaalka weerarka waxa uu ku bilowday camaliyad nafurnimo ah oo uu fuliyey mid kamida guutada istishhaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana camaliyadda kadib si toos ah u bilaabanaya weerarka iqtixaamka ah ee ay mujaahidiinta kula wareegeen saldhigga muddo kooban oo dagaal aan waxba la iskula harin ah kadib waxaa mujaahidiinta u suura gashay inay gebi ahaanba saydareeyaan ama ay la wareegaan guud ahaan xarunta iyagoo halkaasi ku laayay askar badan meydadka askarta dowladda federaalk oo bilqanxerada iyo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo la wareegaya gaadiidka iyo hubkii xerada u yeelay ciidamada dowladda federaalk ayaana lagu arkayaa muuqaalka
allah fadligii waxay mujaahidiintu burburiyeen saldhigga booliiska ee sabiid halkaas oo lagu dhibaatain jiray dadka muslimiinta
akbar
arrinta sida gaarka ah u soo diidatay dad badan oo daawaday isdaarka alkataib ayaa ah muuqaalka bulshada ku dhaqan deegaanka sabiid oo dhammaantood dabaaldeg isugu soo baxay kadib markii la jebiyey ciidamadii dowladda federaalka rag iyo dumar caruur iyo ciroole looma kala harin damaashaadkii ay dhigeen reer sabiid qaar ka mida bulshada reer sabiid oo la hadlay kaamirada alkataa'ib waxa ay sheegeen in ciidamadii deegaanka haystay ay dhibaatooyin isugu jira dil kufsi dhac iyo handadaad joogto ah ay ku hayeen bulshada waxayna la ashqaraareen aragtida ciidankii dhibaateyn jiray oo allah musiibo ku riday meydadkooduna deegaanku daadsan yahay deegaanka moortiilan ku noolnahay gumeys ayaan ku nooleen dhibaato fara badan ayaan ku qabnay mootadayna xataa waa la dhacay habeenadayna waa la kufsahay annaga naftadeenna cariir ayaan ku nooleen mootooyinkayna waa la iska dhacay dhibaatadaas ayaan ku nooleen maanta ilaaha ilaaha naga saaray dhibaatadii ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan maanta waxaan aragnay xerada inaa eber laga dhigay oo ilaahay ka dhigay allahu akbar برينا ان شاء الله تعالى جنة سيلاكم بشارة ان شاء الله جنة سيلاكم قول لا نسيت قول اي محمد شيماء ما عاد ما يقالش اي جبته انت ماشي أيام كفر حسنتين أفرح سنة أفرح سنة أفرح سنة قول أسيو قول أسيو لا لا لا قول زايد زايد تبدل قول أسيو أنت أنت سمجرة بدل آمين محمد غشمات ما شاء الله ما شاء الله انت هو حرد سمت اي دباتين كوي ما جبت ودعايد على كبسايد دل ولا دعايد دلك دعاي ماشي رفاط اي مكفر انت امان فرح
waxay reer sabiid muujiyeen dareen ay qabaan malaayiin soomaali ah oo ku hoos nool gumaysiga shisheeyaha dalkeenna kusoo duulay iyo ciidamada ay ku shaqaystaan waxayna muujiyeen sida shacabka soomaaliyeed ay u jecel yihiin mujaahidiinta guushooduna ugu farxaan una tagbiirsadaan mar weliba oo ay muuqooda arkaan waa dareen ay ka murugoon doonaan dowladda federaalka iyo hay-ado fara badan oo balaayiin dollar ku bixiya sidii ay u kala fogeyn lahaayeen mujaahidiinta iyo ummadooda weerarkan ay soo bandhigtay mu-asasada alkataa'ib ayay mujaahidiinta ku dileen ku dhowaad afartan askari oo ka tirsan dowladda federaalka waxaana muuqaalkan uu ka duwanaa kuwii horey ay u baahisay mu-asasada alkataa'ib iyadoo dadku ay siyaabo kala duwan kaga falceliyeen beesha leysaan ayaa kulan dhowaan u soo gabagaboobay waxay ku iclaamiyeen inay garab iyo gaashaan buuxda u yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed daahir cali sow kulankan oo isugu yimaadeen waxgaradka beesha leysaan ee degta qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah jubbooyinka ayaa soconayay muddo saddex cisho ah waxaana ugu dambayntii beesha isla garatay in mujaahidiinta garab iyo gaashaan ay u noqdaan iyagoo ka baraa'a qaatay dadka la safka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka kulanka ayaa laga soo saaray bayaan siddeed qodob ka kooban waxaana ka mid ahaa in beesha ay ballan qaaday naf iyo maal inay ku bixinayso difaaca diinta allah iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam beesha ayaa sidoo kale kulanka ku ballan qaaday in goor dhow mujaahidiinta ay ku wareejin doonto boqol wiil oo hubkooda u dhammaystiran yahay si ay uga qayb qaataan difaaca diinta dalka iyo dadka bayaanka ayaa sidoo kale lagu ayiday oo lagu taageeray guulihii isdabajoogga ahaa ee mujaahidiinta ay ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyey ee dhacay toddobo beeshu waxa ay bogaadinaysaa guushii israacraacday oo allah ku manaystay mujaahidiinta sida guushii galcad nambar saddex villa rosa madaxtooyada afar weerarkii barakaysnaa ee gobolka banaadir shan weerarkii ugu dambeeyey ee baarsanguuni ka dhacay malaaq maxamed cali aadan malaaqa beesha leysaan ee jubbooyinka oo kulanka ka hadlay ayaa fariin u diray dhallinyarada beesha ka dhashay ee shisheeyaha ku safka ah may kale fariin indiraaneh dhallinyarada lambaran habaabi reer laysaamed ah oo rididi galeen towbi furungeeka maylena walaalayaalow towbasheen islaamnimo siinkiweerahayna towbasheena ilaahayaa ka qooli yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ilallaahi towbatan nasuuxa towba nasuuxa alla kooy ilaahagin ku obsada walaalnaga noy hata walaalmiihiini isin ridiyatin unayna muslimiinta garab angana dad islaamay ana may fadaane inaysin towba la kooytan hata kisiinkiwiin is kisiinkiyar dhatiyo may fadaane inaysin towba la kooytan saas yasin sheegana baagan usiin diraano kaas eh kulankan waxaa ka horeeyay kulamo kale oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ah oo ay isugu yimaadeen qabaa'ilada dega wilaayada kuwaasi oo naf iyo maal ku garab istaagay mujaahidiinta al-shabaab warkan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan mid ka mid a waxgaradka beesha gaaljecel ayaa sheegay in ciidamada bangaraaf ee uu ku adeegto maraykanka si gaar ah u beegsadaan tolka iyagoona horey dhibaato badan kala kulmay mahad ayaa warka soo jeedinaya nabadoon sheekh cumar cuhmaan cadow oo ka mid ah nabadoonnada beesha gaaljecel ayaa waraysi uu siiyey idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan kaga warbixiyey dhibaatooyin kala duwan oo ay beeshu kala kulantay ciidanka loogu yeero danab ee maraykanka hoostaga kuwaasoo si gaar ah u beegsada dadka muslimiinta nabadoonka ayaa sheegay in tolkooda si gaar ah ay ciidankaasi u bartilmaameedsadeen una geysteen nabaro badan oo ilaa iyo hadda dadkii ay gaareen ay xanuunkooda la taahayaan isagoo ka hadlaya dhibaatooyinkaas ayuu ugu horreyn ka warbixinayaa gaboodfallada xanuunka badan ee ay ciidankaasu ka geysteen deegaano ay degto beesha gaaljecel waxyaabaha dhibaatooyinka ay geysteen waxaa ka mid ah sida deegaanka leega oo kaleento qaybtan shabeellada hoose ku yeelo khaasatan degmada wallaweyn ayaa waxaa jirta in ay duulaan ku sameeyeen si bareer ah maale cadna ay weerareen waxayna ku dileen ilaa iyo ma aragtay afar ruux oo dad shacab ah ay si toosa ugu toogteen waa gaaljecel intoodaba gaaljecel waay waa beesha gaaljecel marka meelaha ay ka geysteen ay ka mid tahay waxaa kaloo dhacday deegaanka beledul amiin oo asagana isla degmada wallaweyn hoostaga dhinaceeda waqooyina ku yeelo soddon kilomitrna dhaca ayaa waxay ku samey jireen dagaalka oo ay qaadi jireen oo habeen dheelmadka ah ayay samey jireen waxaa dhacday dadka shacabka masaakiinta habeenka hurda in hoobiyaal ay ka kor tuuraan ayagoo diyaaradaha amerikaanka ka nasa waayey inay hoobiyaal habeenka ay ku ridaan guryihii in maaragtay ay kala baxaan in maaragtay ay gurigii ku gubaan sidoo kale wuxuu ka hadlay xadgudubyo kale oo ay ciidanka bangaraaf ka geysteen tuulo ay beeshu degto oo ku taalla shabeellaha dhexe waxyaaba ay ku sameyneen ka mid tahay waxaa kaloo kamid ah deegaan dirisla ah oo asna ku yeela shabeellada dhexe lana yidhaahda masayri waa meel yaroo tuulo ah suuqna leh oo maalinta jimcaha dadka ay usoo suuqaystaan loogana yimaado sida jowhar iyo muqdisho iyo afgooye iyo maaragtay wallaweyn ayaa looga yimaadaa waxay weerari jireen dadka maalinta ay suuqaysanayaan ama khudbada jimcada ay dukanayaan iyagana ay dhowr mar duulaan kusoo sameeyeen waxyaabaha layaab kale sameeya waxaa ka mid ah dadka ay fayli jireen dadka shacabka oo ganacsanaya ama maaragtay suuqa xoolaha ka ganacsadeen ama ganacsi kaloo khaas ama qayli ha noqdaana dadkaasa inta isu keeneen ay faylinayaan markay fayl geliyaan ay la hadlayaan dadkii marka wixii dhibsay maalin kadib waxay ku yidhahdeen war annaga dad waxaan nahay howl haysto naga leexdo way ka diideen dadkii waxaa la yidhi fariista baa la yidhi kadib dadkii falcelin ay sameeyeen in ay iska difaacaan oo warkooda aysan yeelin oo gaadsimin ay bilaabeen waxaa dhacay marka weerar gacan ka hadal ah oo dadka ay sameeyeen oo macnaha dulmiga iyo jowrifalka iyo xadgudubka lagu hayo ay iskaga dafcinayaan kabacdi waxaa dhacday in rasaas ay la dhacaan dadni halkii ay ku dhintaan qaar dhaawacana ay sii qafaashaan oo la gari waayey meelay geeyeen la gari waayey waraysiga oo soconaya in ka badan shan iyo toban daqiiqo islamarkaana uu kaga hadlay dhibaatooyin kala duwan oo ay la kulmeen oo ay ka mid yihiin kutub qur-aan oo ay gubeen ciidankaasi iyo goobo waxbarasho ay ka burburiyeen ayaa ugu dambeyntii waxaa la su-aalay siday isku qaban karaan in dowladda federaalka iyo maraykanku ku ammaanaan howlgallada noocaas ah ay ciidankooda bangaraaf fuliyeen iyo in iyagu dhibaato u arkaan isbitaal ay burburiyeen ceel ay burburiyeen ama gubeen marka say isu waafaqayan labada war isma waafaqayaane hadday wanaagsan yihiin dadku masaakiinta ah oo bermagooda shacabka ma gumaadeen hadday wanaagsan yihiin ceelasha maysan maaragtay gubteen oo dadka masaakiinta ay cabayaan hadday wanaagsan yihiin isbitaalka maysan burburiyeen oo maaragta carruurta iyo dadka maaragta xaaladooda lagula socdo hadday wanaagsan yihiin kitaabaha qur-aanka oo ilaahay subxaana wa tacaala soo dejiyo munasalka maysan gubteen kuwoo soo diray marka wanaagga ay sheegayaan waa intaa inay sameeyaan haddii wanaag ay qabtaan ay leeyihiin ay dhab ka tahay waxay kula xisaabtami lahayn waxa meeshaan ka dhacaya marka inay isla wataan oo wanaagga ay sheegayaanba in waxaan la sameeyay ay tahay wanaagooda uu sidan yahay daliil waxaa u ah la xisaabtanna ma jiro weli wayna ku ammaaneen xataa shaqadaa markay fuliyaan ciidamada bangaraaf ayaa dad badan oo muslimiin ah ku xasuuqay meelo badan oo ka mid ah soomaaliya waxayna burburiyeen hantida dadka muslimiinta iyagoo xadgudub weyn kula kacay diinta islaamka warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa